tartanka kubadda cagta ayaa laga daafuray degmada Faraweyne kaasi oo loo qabtay kooxaha ka dhisan deegaanada hoos yimaada degmadaasi daafurka tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada dhalinyaro bahda ciyaaraha iyo degmada qaybaheeda kale xogayaha degmada Faraweyne Xasan Cali ayaa ka warbixiyay daafurka tartanka oo ay tahay maalin isniina waxa aanu ka furnay tartan ciyaareedka kubadda cagta degmada farweyne oo run ahaantii ay ka soo qayb galeen tuulooyinka degmada farweyne afar tuulo oo ka mid a tuulada markaa carramadow iyo garabiis xarunta farweyne iyo tuulada cabdiroosh runtii dartanka waxaa lagu talagalnay dhiirigelinta dhallinyarta degmada farweyne si ay markaasi looga dhiirigeliyo balwadaha iyo mukhaadaraadka iyo in ay markaasi dhallinyartu sameeyaan isdhexgal si ay markaasi isbartaan waxaa maanta markaasi si rasmiya looga furay tuulada garabis oo runtii iyadu martigelisay tartankan wuxuuna socon doonaa tartankaasi markaasi afartaa kooxood oo noqon doona iswada gudoomiyaha degmada faraweyne maxamed daacad oo daafuray tartanka ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay soo bandhigaan xirfadahooda iyo ciyaar wanaagga ka bilownay tartanka kooxaha degmada farweyne halkaasoo afar kooxood oo ka kooban deegaano kala duwan si halkan laga sheegay aan ugu qabanano koobkii loogu dhigay saasoo la doonayo in maxaa la dhahday degmada inay u soo baxaan kooxo la tartama degmooyinka kale dhigooda ah si aad arkaysaan waxaa weye maanta waxaa wada ciyaaraya laba kooxood xaruntii degmada iyo tuulada carramudu baa wada ciyaaraya isdhexgalka dhallinyarada iyo inay noqoto wacyigelin dhallinyaradu ay kaga maaranto balwadaha iyo maxaa ladhahay muqaadaraadka aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa insha allah haddii kooxda koobka qaatan halkana xaflad ugu qaban doonaa cid kastoo ka soo shaqaysay iyo cid kastoo gacankaysaysan waxaan leeyahay waxaan leenahay jazaakalla khayr aad iyo aad baan u hambalyaynayaa tartamadan oo kale ayaa waxa ay door muhiima ka qaadanayaan horumarinta isdhexgalka dhallinyarada ku nool degmada faraweyne iyo deegaanada hoos yimaada